Olole isugu jira dhir-beeris iyo nadiifinta xeebaha Kismaayo oo muddo toddobaada socday ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ololaha dhir-beerista ah oo ay waday Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa looga gol lahaa in bulshada lagu baraarujiyo muhiimadda dhirtu u leedahay deegaanka iyadoona intii uu barnaamijka socday dhir lagu beeray qaybo ka mid ah xarumaha dowladda sida gabagabadii ololahan dhir-beerista iyo nadiifinta xeebaha ayaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed barake xasan waxa ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ku wareejisay dhir loogu talagalay in lagu beero xarunta wasaaradda waxa uuna wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha sheegay in dhirta lagu beeri doono wasaaradda iyo sidoo kale hareeraha wadooyinka booqashadna soo booqateen iyo geedahan quruxda badaneed noo keenteen waa idinka guddoonnay waa abuuraynaa sidaad aragtaanba annaga horay baan wasaaradda ugu abuurnay geedo tira badan kuwanna qayb bay kasii noqon doonaan marka wada howshiina howl culus ayaa wadaan deegaanku waxaa ka socota saanduunis fara badan oo ciiddu didayso oo geedihii oo la guray marka in mashruucan oo kaleeta aada looga hirgeliyo kismaayo iyo nawaaxigeeda annagu waa soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanayna qayb ka mid a geedahan waddada waddooyinkaan ku abuurayna haddaan doon dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid sulaybaan xaashi ayaa u mahad celiyey shaqaalaha wasaaradda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay muddadii toddobaadka ahayd ee uu socday ololaha magaalada lagu dhiraynayo sidoo kalena lagu nadiifinayey xeebaha kala duwan ee magaalada kismaayo soo gebagabeynayno wiigii toddobaadka cagaarinta magaalada iyo nadaafadda dadkii nagala qayb galay shaqadaas muddada aan soconnay qaybtii ugu dambeysay ee dhirayntii cagaarinta ahayd baan qaybinaynaa agaasimaha guud iyo la taliyayaasha iyo wasiir ku-xigeenka iyo tiimkii hogaaminayay oo dhami way mahadsan yihiin tiimkii shaqaalaha ahaa ee agaasimayaasha ahaa ee guddiga ahaa ee shaqada sida gaarka ugu xilsaan raaban saaka siinay shahada sharafyo kamberiyadii iyo hay-adihii kale ee nagala qayb galay ee bartnerka la ahaa wasaaradda shaqada iyagoo nala qabtayn haddii aan laydmo iyagana waxaan siin doonaa abaalmarino shahada sharafyo lianna shaqada haddii ayan qayb ka ahayn oo nala qaban nooma suura gasheen shaqadii wanaagsaneede noo qabsoontay waxaana ku talagelaynaa ilaa sanadka dambe laga gaarayo halkuu dhigka kale soo baxayo waxaynu ku shaqeynana priority siinaynaa waxaa weeyaan sloganka maanta jira ee ah cagaarinta iyo kahortaga iyo kahortaga xaalufka deegaankeenna qolo walba deegaanka joogta xil ka saaran yahay dadka soomaaliyeed oo dhamina hawshan waa la qabtay waana lagu wada howlan yahay toddobaadka cagaarinta deegaanka ee ay waday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa daba socday xuska maalinta deegaanka oo horaanta bishan lagu qabtay kismaayo